meelaha habeenkii xalay lagu weeraray ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka mid a magaalada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaan lagu magacaabo buurculow oo isagana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalada ayaa lagu soo waramayaa inay ahaayeen kuwo aad u xogan islamarkaana laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana meelaha qaar la maqlayay qayladhaanta ciidamada shisheeyaha taasi oo muujinaysa in waxyeelle ay gaartay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weeraro ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose goobaha lagu weeraray ciidamada kenyaatiga waxaa ka mid ah saldhigay ku leeyihiin deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa kenyaatiga ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalkeena soomaaliya waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee hoos taga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maynaan helin faahfaahin rasmi oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weeraradan hase yeeshee waxaa habeenadii tegay joogto ahaa weerarada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan shisheeyaha iyo askarta soomaalida ee la shaqaysa kuna sugan qaar ka mida gobollada soomaaliya